falal amniyaad hoosaayo sida qof la baarto iyo qof la dhaco iyo gaari la dhaco haddii magaalo laisku dhacade magaalooyin baa jira dadka miisaan la saari jira hadda la yidhahdo qofkaas weydkiisa laga qaadaya lacag laga qaadaya heerka ay ka gaartay yani bay ku tusinaysaa qaadiqudariirnimada iyo dulmiga waxaan rabnaa marka inay noqoto meeshaasi meel ammaan ah qofku xilliguu doono socon karo si sharaflan uu wadankiisa ku mari karo maadaama marka howlgalladaasi ay socdaan reegaalkacyood waxaan u sheegayaa in lala shaqeeyo laamaha ammaanka laamaha ammaanku waxay taargedgaraynayaan waa tuugga qofka waxa dhacaya qamriyacabka gaariga beensalka ah bacda madow nooca loo yaqaano gaariga aan taarikada lahayn waa la qabanayaa runtii waxaan leeyahay marka ninkii bacmadow gaarigiisa ku xihan tahay waa nin anagu aan u aqoonsanayno ama aan ognahay ama uu yahay qof ka qayb qaadanaya ammaan darada waxa uu wada bikaws lama oga waxaan u sheegayaa nabadoonnada iyo odayaasha reer gaalkacyood cid walba qos wata cid baa dhashay